yixesqeel cutubka labaatan iyo saddexaad oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow waxaa jiray laba naagood oo isku hooyo ah oo dhililnimo bay masar ku sameeyeen oo intii ay yaryaraayeen ayay dhiloobeen halkaasna naasahoodii waa laga tuujiyey oo halkaasa iimihii naasaha ee bikrinimadooda lagu nabarreeyey oo labadooda tan weyn waxaa la odhan jiray ahoolah walaasheed magaceedana wuxuu ahaa ahoolibaax oo kuwaygay noqdeen oo waxay dhaleen wiilal iyo gabdho haddaba magacyadoodu waa sidan ahoolah waa samaariya oo ahoolibaaxna waa yerusalem ahoolah waxay dhilaysatay iyadoo taydii ah oo waxay caajaqday kuwii iyada jeclaa ee reer cashuur oo deriska la ahaa kuwaas oo dhar buluug ah xidhnaa oo ahaa saraakiil iyo taliyayaal oo kulligood dhallinyaro suurad wacan ahaa oo ahaa fardooley fardo fuushan oo iyada kulligeed bay ka dhilaysatay kuwaasoo kulligood ahaa raggii cashuur ee ugu wacanaa oo ku alla kii ay caashaqday iisaanimyadoodii oo dhanba way isugu nijaasaysay oo iyadu innaba kama ay tegin dhilanimadeedii tan iyo markay masar joogtay waayo iyadoo yar ayay la seexdeen oo ibihii naasaha ee bikrannimadeeda way nabareeyeen oo dhililnimadoodii ayay iyada ku kor shubeen oo sidaas daraaddeed waxaan u gacangeliyey kuwa iyada jeclaan jiray ee reer cashuur oo ay caashaqday kuwaasuu cawradeedii bay soo bandhigeen oo waxay qaateen wiilasheedii iyo gabdhaheedii iyadana seeb bay ku dileen oo magaceedana magac xun buu dumarka dhexdiisa ku noqday waayo xukumo baa lagu soo dejiyey oo walaasheed ahoolibaaxna waxaas way aragtay laakiinse iyada way kaga sii darnayd caashaqeedii oo xagga dhililnimadana way ka sii darnayd dhililnimada walaasheed waxay cashaqday kuwii reer cashuur ee deriska la ahaa oo ahaa saraakiil iyo taliyayaal si qurux badan u xidhan oo ahaa fardooley fardo fuushan oo kulligood wada ahaa dhallinyaro suurad wacan oo anigu waxaan arkay inay nijaasowday oo ay labadoodiiba isku jiid qaadeen dhilanimadeediina way sii kordhisay waayo waxay aragtay niman derbiga ku taswiiran oo ah taswiirihii reer kaldayiin oo asal gaduudan lagu taswiiray oo dhexda dhex xiryo ugu xidhan yihiin oo madaxana duubab la sibaaqeeyey ugu xidhan yihiin oo kulligood la wada mudo amiiro u eg reer baabuloon dalkoodii kalda yahay oo isla markii ay aragtay ayay caashaqday oo fariinqaadayaal dalkii kalday bay ugu dirtay oo reer baabuloon ayaa iyada sariirtii caashaqa ugu soo galay oo dhilanimadoodii iyaday ku nijaaseeyeen oo iyana iyagay la nijaasooday oo nafsaddeediina iyagay ka goday sidaasay dhilinimadeedii u soo bandhigtay oo cawradeedii daaha ka qaaday markaasaa nafsaddaydii iyada ugu go'day sidii ay nafsaddaydu walaasheed uga go'day oo kale laakiinse waxay sii badaysay dhilinimadeedii iyadoo wakhtigii yaraanteeda soo xasuusanaysa markay dalkii masar ku dhilowday waxay caashaqday dhiliyadeeda oo uu jidhkoodu yahay sida jidhka dameerada oo ay shahwadooduna tahay sida shahwada fardaha oo kale oo sidaas ayaad u soo xasuustay sharkii yaraantaada markay masriyiintu ibihii naasahaaga ee yaraantaada nabareen jireen sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay ahoolibaaxay bal ogow kuwii ku caashaqi jiray ayaan kugu soo kicin doonaa kuwaasoo ay naftaadu ka goday oo iyagan dhinac kasta kaaga soo dayn doona kuwaasoo ah reer baabuloon iyo reer kaldayin oo dhan iyo feeqood iyo shuucaa iyo qowcaa iyo reer cashuur oo dhan oo iyaga la jira oo kulligood ah rag dhallinyaro ah oo suurad wacan oo ah saraakiil iyo taliyayaal iyo amiiro iyo rag caan ah oo kulligood farda fuushan oo waxay kugula soo duuli doonaan hub iyo gaarifardoodyo iyo giraangiro iyo guuto dad oo hareerahaaga oo dhan ayay kaaga soo kici doonaan iyagoo wata gaashaan weyn iyo gaashaan yar iyo koofiyad bir ah oo waxaan iyaga u dhiibi doonaa xukun oo waxay ku xukumi doonaan sida ay xukumadoodu yihiin oo waxaan kugu soo dayn doonaa xanaaqayga masayrka oo iyaguna caro bay kugula macaamiloon doonaan waxay kaa goon doonaan sanka iyo dhegaha oo intii kaa hadhaana seeb bay ku dhici doontaa waxayna kahaysan doonaan wiilashaada iyo gabdhahaagaba oo intii ka hadhana dab baa baabbayn doona oo weliba dharkaaga way ka wada muruxsan doonaan oo jawharadahaaga qurxuna way kaa furan doonaan oo sidaasaan kaaga joojin doonaa sharkaagii iyo dhilnimadaadii aad dalka masar ka keentay si aadan indhahaaga kor ugu taagin oo aadan masar kol dambe soo xasuusan waayo sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay bal eeg waxaan kuu ridi doonaa gacantii kuwa aad necab tahay iyo gacantii kuwii ay nafsadaadu ka go'day iyagu si naceeb badan ayay kugula macaamiloon doonaan oo wixii aad ku howsootay oo dhanna way ka qaadan doonaan oo waxay kaa tegi doonaan adigoo qaawan oo aan dadnayn oo cowradii lilanimadaadana daaha laga qaadi doonaa xataa sharkaaga iyo lilanimadaadaba waxyaalahaas waa lagugu samayn doonaa maxaa yeelay dhilannimo baad qurumaha la dabagashay oo sanamyadooda waad ku nijaasowday waxaad qaadday jidkii walaasha oo sidaas daraaddeed koobkeedii gacantaan ku gelin doona sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay waxaad cabbi doontaa walaasha koobkeedii dheeraa oo weynaa oo fudaysasho baa lagugu qosli doonaa oo lagu qursan doonaa waayo wuu buuxaa aad baad u sakhraami doontaa oo murug baa kaa buuxsami doonta oo waxaad ku cabbi doontaa koobkii yaabka iyo baaba'da kaasoo ah koobkii walaasha samariya waad cabbi doontaa oo weliba waad heenheensan doontaa oo burburkiisana waad rugi doontaa oo naasahagaad jiidi doontaa waayo sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay aniga ayaa saas ku hadlay sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay waad iilowday oo dhabarkaada gadaashiisaad igu xoortay sidaas daraaddeed waa inaad sharkaaga iyo dhilinimadaadaba u xambaarataa oo weliba rabbigu wuxuu kaloo igu yidhi wiilka aadamow ahoolah iyo ahoolibah miyaad xukumi doontaa bal waxyaalahooda karaahiyada ah u sheeg waayo way sinaysteen oo dhiig baa gacmahooda ku jira oo sanamyadoodana way ka sinaysteen oo wiilashoodii ay dhaleenna dab bay u dhex marsiiyeen si ay u baaba'an aawadeed oo weliba saasoo kale ay igu sameeyeen iyagu isku maalin ayaa meeshaydii quduuska ahayd nijaaseeyeen oo seftiyadaydina wax nijaas ah bay ka dhigeen waayo markay carruurtooda iyo sanamyadooda u qaleen ayay isla maalintaasba meeshaydii quduuska ahayd u soo galeen inay nijaaseeyaan oo bal eeg waxaas ayay gurigayga dhexdiisa ku sameeyeen weliba rag baad meel fog uga ciid dirsatay oo waxaa loo diray wargeeye oo bal eeg iyana way yimaadeen oo iyaga aawadood ayaad iisu soo maylay oo wiinla kuushatay oo wax baad isugu sharaxday oo waxaad ku fadhiisatay sariir haybad badan oo miis horteeda lagu soo diyaarshay kaasoo aad fooxaygii iyo saliiddaydii saartay oo waxaa iyada la jiray codkii dadka faraha badan oo raaxaysan oo dadkii faraha badnaa waxaa la yimid sarqaamiin cidlada laga keenay oo waxay gacmaha u geliyeen dugaagoodo oo madaxa taaj qurux badan bay u saareen markaasaan tii sinada ku gabowday ka yidhi miyay haddana ka sinaysan doonaan oo iyaduse miyay iyaga ka dhilaysan doontaa laakiinse iyadii waxay ugu galeen sidii naag dhillo ah loogu galo oo kale oo sidaasay ugu galeen naagihii sharka ahaa oo ahaa aholah iyo aholibaah oo ragga xaga ahow waxay iyaga u xukumi doonaan sida dhilooyin iyo naago dhiig galay loo xukumaa oo kale maxaa yeelay iyagu waa dhilooyin oo gacmahoodana dhiig baa ku yaal waayo sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay guuta baan iyaga kuu soo kicin doonaa oo cabsi iyo dhac baan u gacan gelin doonaa oo guutadaasu iyaga ay dhagxin doontaa oo seefaf ku kala jarjari doontaa oo wiilashooda iyo gabdhahoodaba way wadalaan doonaan oo guryahoodana dabbay ku gubi doonaan oo sidaasaan shar dalka uga joojin doonaa si nagaha oo dhan loo baray inaanay mar dambe sidii sharkiinnii oo kale u falin oo sharkiinnii waa ila idinka abaalmarin doonaa oo dembiyadii sanamyadiinna ayaad xambaaran doontaan oo markaasaad ogaan doontaan inaan anigu ahay sayidka rabbiga ah